alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala alih wasaxbih waslama tasliima kaiira kitaabu zaka halkan waxaa noogu dhawaaday kitaabu asala iyo kitaabu aljanaa-is kitaabu zaka zakatu lugatan macaani badan baa loo isticmaala altathiir nadiifin annamaa korodh iyo kobac wakadalika barakada oo zakati nafaqatu baa la idhahdaa waa barakowday kahrat اlkhayr fulanu zakin baa la idhahdaa wa kahiiru اlkhayr wahaakada qur-aankana waa macaanida noocaasa ugu soo arortay qad aflaxa man zakaa'i طahaaraha falaa tuzakuu anfusakum ilaa tamdaxuuha sharcan zakadu waa maxay waa ism limaalin maksuusi yukhraju min maalin maksuus liunaasi maksuusiina bishuruudi maksuusa xukumkeedu ku bilaabo wuxuu yihi tajibu waa waajibaysaa azakaatu zakadii yay ku waajibtaa haddaba zakadu inay waajibtay qur-aankii sunubu oo u daliilo sunadu arkaanta islaamkay ku dartay xadiid ibni cumar fi lbukhaari wa muslim qur-aankana ilaahay waa aamuray o aqiimu salaata wa aatu zakaa haddaba yay ku waajibaysaa wujuuba muaalaba wujuub keensanaya qofka in laga dalbo waxay ku waajibaysaa calaa kulli xurin mid kasta oo xora oo muslimiin muslima dakaran kaana aw unthaa sagiiran aw kaana aw kabiiran rag ha noqdo dumar ha noqdo ha yaraado ha weynaado intaba waa ku waajibaysaa marka xurin marka idhi addoonkii baa ka baxay oo addoonkii kuma waajibayso xataa hadduu mukaatab yahay xoola u hayo addoonku hadduu mubacad yahay oo uu barxoraysan yahay maa malaka bibacdihi alxur tajibu fiihi zakaa qeybta uu xorta ka yahay wixii uu ku mulkiyo zaka waa ku waajibaysa maalan hadduu nisfu uu xor yahay dee xoolaha waayo kala barh bay zaka ku waajibaysa inta kale kuma waajibaysa hadduu thuluthu uu xor yahay thulutkaasay ku waajibaysa wahaakada muslimina gaalkii baa lagaga ixtiraazaya meesha oo gaalka markaa laa tajib calayhi zakaa wujuuba muaalaba wujuub laga dalbo waa ku dambaabaya sakalaanta muslimkaa xorta oo tama uu dhammaystirmay milkuhu lahaanshaha uu leeyahay lahaanshihiisu uu dhammaystirmay calaa nisaabin waaqican xaalo uu yahay mid ku dhacay mulkigiisaasi calaa nisaabin xoolo sakagoysa nisaabku waa alqadar aladii idaa balagahu lmaal wajabat fiihi zakaa waa qadarka xoolo markay gaadhan zaka ay ku waajibayso xawlan buu yidhi ee xagga sanadka min jihati xawlaani alxawl marka tamaam alxuriya baa shardiya alislaam baa shardiya tamaam lmulki baa shardiya in mulkigiisu uu dhamaystiran yahay oo tamaam mulkiga waxyaabaha ku baxay waxaa kamid a almukaatab mulkigiisu ma dhamaystirna isagaba iscaajizayn kara ama sayidkaaba ka noqon karaa xoolahana dee sayidkaa markaa yeelanaya marka shuruudda ixtiraazaad xawlkuna waa macluum inay xoolaha sanad u dhammaadaan iyagoo mulkigiisa ku jira nisaabna ah falaa talzamu ku waajibi mayso almukaataba addoonkii heshiiska sayidkiisa kula gala inuu maal isku furto waayo lianna milkahu daciifun hayru taam lahaanshihiisu waa daciif oo mid dhammaystiran ma aha marka mar haddii mukaatabkii aanay ku waajib ahayn calaa khaalisi alriqkii addoonnimadiisu ay dhammayska tirnaydna dee kasii liita walalkaafira gaalkiina ku laazimi mayso alkaafira alasliya baa loo jeedaa alasliya kaafirkii asliga ahaa manaa aladii lam yadkul fi lislaam waayo zakadu waa cibaado niya u baahan tahay niyada shuruuddeedana alislaamu baa ka mid ah laakin yucaaqabu calaa tarkiha ciqaaban zaa'idan calaa kufrihi calaa ciqaabi kufrihi waa lagu ciqaabaya laakiin seke kan la odhan maayo hadduu bixiyana ka ansixi mayso waayo shardigeediibaa maqan wa ama almurtadu kii diinta ka baxay miyaa markii hore muslim ahaan jiray fa fiihi tafsiil tafsiil baa ku jira isaga oo xukun qura lama siinaya waa la kala qaadaya fa in rajaca hadduu noqdo ila lislaami islaamka hadduu kusoo noqdo lazima waxaa ku waajibaya ikhraaju zakaati zakadii inuu bixiyo limaa madaa ay lilacwaami almaadiya sanadadii tegey ee murtadka ahaa oo dhan sakooda waa inuu bixiyo wakadalika qabla ridda wa in maata hadduu dhinto murtadan xaalo uu yahay mid diinta ka baxsan falaa ay falaa talzamhu zakaatu zaga kuma waajibayso waayo liannahu tabayana ana almaala laa lahu laysa lahu maxaa caddaatay maalka inaanu isagu lahayn oo yaale maalka yakuunu maaluhu fay-an lilmuslimiin xoolaha gaalada dagaal la-aan lagaga qabsadee fayga la yidhaahdo waxaa ka mida maalulmurtadi baa ka mid a marka macnuhu muxuu noqonayaa ana maalulmurtadi mawquufun murtadka maalkiisu waa mawquuf maxjuurun calayhi ayuu isaguna noqonayaa fii maali maalkiisa xayiraad baa ka saara hadduu diinta kusoo noqdo maxaa caddaatay maalka inuu isagu leeyahy wixii maalka xuquuq ku waajibtana isagaa lagu leeyahy haddii uu sidaa ku dhinto isagoon diinta kusoo noqonna waxaa caddaatay maalka inaanu isagu lahayn uu yahay maal caama oo muslimiinta ka dhexeeya alamwaalu alcaama lilmuslimiina laysa laysat fiiha zakaa sida xoolaha dowladda oo kale iyo kuwaas zaka kuma waajibayso maalka dadka ka dhexeeya wayalzamu waxaa waajibaya alwaliya cala alwaliyi ikhraajuha bixinteeda min maali sabi uu ka bixiyo walmajnuuni oo looma shardiyo albuluuqu walcaqlu looma shardiyo zakada yundaru fiiha ila almaal maalka ayaa la eegaya markaa qofka waalan ee maal nisaaba le sanad uu dhammaaday ama qofka yar ele maal nisaabo sanad u dhammaaday qofka mas-uulka ka ayay waajib ku tahay inuu maalkiisa zakada ka bixiyo isagoo maalkiisa kaga bixinaya yacanaa maalka qofka waala ama maalka kaa yaran qaan gaadhin fain lam yukhrij haddaanu bixinka mas-uulka ka ay casa macsiyo mid ku dhacay buu noqonayaa zakadiina maalkoodaa lagu leeyay isaga laguma laha wayalzamu sabiya ilmi yara waxaa waajib ku noqonaya walmajnuuna idaa saaraa markay noqdaan mukalafayni ikhraaju maa shaygii bixintiisa ahmalahu uu dayacay alwaliyu ka mas-uulka ka ahi uu dayacay waayo dee waa xaqu alfuqaraa walmasaakiin fi lmaal xaqoodaasi markaa dhici maayo deyn buu noqonaya waana shuraka ay maalkaasi ku leeyihiin markaa zakada wujuubka waxaa lagu wajahay maalka khud min amwaalihim sadaqa faahbirhum ana allaha iftarad calayhim sadaqatan fi amwaalihim tuukhadu min akhniyaihim turaddu calaa fuqaraa'ihim saxaabaduna saasay ka fahmeen oo maalka qofka qaasirkaasa ka waalan iyo ilmaha yaran qaan gaadhi inay isaga ku waajibtay saxa dalika can cumara wa can cabdillahi bni cumar wa can caaisha wa can jaabir bni cabdillaahi wagayri min asaxaaba ee arrintaasi ka ansaxay waa fahamkii saxaabada walow qusiba haddii la dhaco maaluhu qofka maalkiisa haddii la dhaco aw suriqa ama la xado aw daaca ama maalka uu lumo aw waqaca ama uu ku dhaco fi lbaxri badda aw kaana ama uu ya uu u suganyay lahu isaga daynun dayn calaa shaksin uu ugu suganya shaksigaasi oo mumaatilin ah mid daynta isagoo bixin kara aan bixinahayn oo si sahlan aan ku bixinahayn e fa fiihi tafsiil tafsiil baa ku jira fain qadara haddii uu awood u yeesho caleyhi maalkii maalkii markii hore ka maqnaa hadduu gacantiisa kusoo noqdo bacda dalika intaa dabadeed lazima waxaa ku waajibaya zakaatu maa mada sanadadii tegay sakadooda inuu bixiyaa waajib ku ah wa ilaa haddii kala miyaa in lam yaqdir calaa raddihi haddii maalkii soo celintiisa aanu awoodin oo dib aanu gacantiisa ugu soo noqon falaa ay falaa zakaata caleyh wax zakaa laguma leh marka qofka maalka isagu uu leeyahay ee ka maqani laba qaybood buu u qaybsamayaa maal markaa rajo laga qabo inuu soo noqdo sida daynta qofku uu ku leeyahay calaa muusirin gayru mumaatilin dayn baad ku leedahay qof wuxuu ku dayn baxa haysta isla markaa aan ku meermeerinahayna xaqaad si sahlan aada uga helayso deyntaas waxay la mid tahay maalka maqalka kugu jira ama gurigaaga ama meheradaada ku yaala oo markaad maalkaaga kala sakaynayso iyadana waad ku xisaabinaysa waana bimansilati lwadiica bal hadda u fiirso oo haddii aada qof maalkaaga qeyb ka mida ammaan ahaan ugu dhiibato dee markaad doontid baad ka soo qaadanaysaa oo maalkaasi inuu kuusoo noqdo waa sahlanta markaad maalkaaga sakaynayso soo ku tirin maysa mise waxaad odhanaysaa kaasi aniga gacan ba iguma jiro oo qof baan u dhiibay oo ammaan ahaan igu hayo dee ilaahay baa og wuxuu yeeli doona waad sakaynaysaa bilitifaaq markaa deynta la rajaynaya si sahlan inay usoo noqotana iyaduna waa sidaasoo kale maalka markaa aan rajo xooggan laga qabin inuu soo noqdo sida ka la dhacay ama la xaday ama lumay ama bad ku dhex dhacee qarqoomay ama aada dayn lagu leeyahay qof mucsira oo aan dayn bixi karin ama qof muusira laakiin mumaatila oo aan iska bixinayn daynta kaasi isagu qofku maalka uu hayo la sakayn maayo waajib kumaha inuu la sakeeyo marka uu soo noqdo haddii uu soo noqdoba ayaa sidaa uu sheegay zakada uu ka bixinayaa waana madhabka jadiidkaa sidani wa ilaa qadiimku wuxuu leeyahay sanadadii tegay zakooda bixin maayo walow aajara buu ihi hadduu kireeyo waayo deynta qofka isaga lagu leeyahay ka waran iyada lafteeda sida saxda ah ee jumhuurta ay ku tegeen bima fiihim shaaficiya waa zakaynaya oo maal isagu uu leeyahay weeye bedelkeeduunbaa cid kale ay ku leedahay nabiguna calayhi salaatu wasalaam wadaliilu calaa dalika nabigu calayhi salaatu wasalaam dadkii sakada uu runteeda u diri jiray may weydiin jirin dadka in dayn lagu leeyahay iyo in kale qofka wixii maal loogu taga unbay ka xisaabin jireen culimada qaarkoodna waxay kala qaadeen maalka daahirka ah sida mawaashidii iyo zaracii waxyaabaha noocaasa iyo maalka khafigaas ee dahabka iyo fidada iyo naqdiga iyo kuwaasay kala qaadeen sida saxdiina waxay tahay inay isku mid yihiin walow aajara hadduu kireeyo qofku daaran daar hadduu kireeyo sanatayni laba sano mathalan waa tusaale une biarbaciina dinaaran buu ku kireeyey wa qabadahaa waxaal annahu qad qabadahaa wuxuu kireeyo xaalo u deyntaana qabtay gacantiisa afartankaa dinaar ay soo galeen wa baqiyat waxaal buu kireeyey baqiyat ay baaqi ku tahay afartankaa dinaar fii milkihi ilaa akhiri sanatayn ilaa labada sanadood akhirkooda laga gaadhaayo markaa daar buu kireeyey tusaale ahaan afartan dinaar buu ku kireeyey afartankii dinaarna mulkigiisay ku jiraan ilaa labada sanadood waxa weeyaan ay dhammaadeen fa idaa xaala markuu soo dhammaado ay atam alxawlu lawalu sanadka koobaad zakaa wuxuu sakeynayaa cishiriina labaatan faqad oo keliya labaatan muu sakeynaya waayo dadala soco afartanka diinaar laba sanadood buu daarta ku kireeyey markaa sanadkina maxay ku kiraysan tahay labaatan diinaar markaa sanad markuu dhammaaday muxuu mulkiyey ninkaas afartankiiba miyuu hal istaqara milkuhu fi larbaciin oo cala larbaciin maya labaatanun buu yeeshay oo aanay suurtagal ahayn inay dib uga noqdaan in laga ceshado ma suurtoodo labaatankaas waayo sanad buu ku kireeyey guriga sanadkina waa dhamaad qofkii ama guriga ha gala ama yaanu gelin taasi mid isaga khusaysa maaha marka labaatankaa diinaar buu sakeynayaa buuri waa tusaale wa idaa xaala markuu soo wareego athaani sanadkii labaad markuu dhammaystirmo zaka waa zakeynaya alcishiriina labaatanka alatii taas wa zakaha uu zakeeye lisanati sanadkii hore hadduu welida sii hayo soo laguma odrhan wa qabada wa baqiyat fii milki ilaa akhiri sanatayn suuradu taasay ku saabsantahy lacagtii waa haya marka labaatankii sanadkii hore markuu u dhammaaday waa sakeeyey sanadkii labaad baa dhammaaday labaatankaa sanadka labaadna waa sakeynaya ila labada sanadoodba isagaa lahaay wazaka waa zakeynaya alcishriina labaatanka alatii taasoo lam yuzaki aanu zakayn sanadkii hore aanu zakayn waayo sanadkii hore muxuu u sakayn waaye may sal dhigan weli oo lahaanshihiisu si dhammaystiran umuu sugnaan oo hadduu gurigu dumi lahaa labaatanka waa celin lahaa soo ma waa celin lahaa ama uu guban lahaa ama daadqaadi lahaa waa celin lahaa labaatanka waayahay labaatanka dambe haddaba ma sanad sakadii muu ka bixinaya mise labadii sanadoodba lisanatayn laba sanadood ila labada sanadoodba wuu hayey markay labada sanadood dhammaadeenna maxaa caddaatay labada sanadoodba inuu isagu inuu isagu lahaa markaa kiradii saasaa loo zakeynaya laakiin shuruudda ku xidhan waa maxay waa kiradii inay gacantiisa soo wada gasho kow waqabadaha wa baqiyat fii milki laakiin kiradii hadduu isticmaalo mulkigiisa ay ka baxday dee sake ka bixin maayo mulkigiisa ay baaqi ku tahay walow malaka buu ihi hadduu mulkiyo qofku nisaaban nisaab buu mulkiyey yaanaa xoolo sake goysa ayuu mulkiyey dahaba ama fida faqat yaana min gayri ziyaadatin calayh xoolahani intii ay ku sake goynayeen ubay gaadhsiisan yihiin wax dheeri ma jiro wa aley waxaal calayhi isaga dushiisa ay tahay min adeyni deyn xaggeed mithluhu nisaabkaa uu mulkiye oo kale maala qofkan shan iyo siddeetan garaam oo dahaba ayuu leeyahay ama shan boqol iyo shan iyo sagaashan garaam oo fida ah waa nisaabkii ziyaadaanay la socon intaa in legna isagaa lagu leeyahay ama lacag intaa goysa ayuu tusaale ahaan haystaa shan kun oo dollar maalan toban kun oo dollar buu haystaa toban kun oo dollarna waa lagu leeyahy isaga laftiisa laakiin tobankii ma bixin laazima waxaa ku waajibaya zakaatu maa biyadi ka uu hayo waa inuu zake ka bixiyo ka lagu leeyahy cid kalea kule kan uu hayo laakiin isaga ayaa leh hadda wadaynu daynkuna laa yamnacu diidima alwujuba wujuba zaka zakadu qofkii inay ku waajibto hada fi adhar اlaqwaal wa hada liطlaaq nusuus qofkan mar hadduu maalkan isagu uu leeyahay oo mulkigiisa aanu ka bixin nusuustu waxay sheegtay in zakadii laga rabo khud min amwaalihim adaan ku weydiiyey ninka toban kun lagu leeyahay ee toban kunna haystaa tobankan kuna uu haysto isagu ma leeyahay mise cid kalaa leh isaga ayaa leh bilaa shak isaga ayaa leh markuu bixiyo ee qofkii deynta ku lahaa uu siiyo markaasuu kaasi yeelanaya laakiin inta ka horreysa isaga ayaa leh inay isagu leeyahin waxyaaba badan baa caddaynaya waxyaaba caddayn waxaa kamid a da uu ku tasarufi karaa soo maaha haddii cid kale ay leedahay bilaa idnin dee kuma inuu ku tasarufaa umay banaanaatay haddii ay baaba-aan mag dhabi maayo ila isagaa le qofkuna xoolihiisaba mag dhabeen hadday cid kale leedahay wuu mag dhabi lahaa marka toban kun wadiico maaha maalu cidu aya maaha isaga ayaa leh nusuustuna waxay sheegtay maalka qofku isagu uu leeyahay inuu sikada ka bixiyo khud min amwaalihim oo xoolaha mulkigooda ku jira ana allaha iftarada calayhim sadaqatan tuukhadu min agniyaaihim walmaqsuudu bilghani aladi malaka nisaaban wakadalika saynu hore u sheegnay sucaadii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu diri jiray ma kanuu yas'aluun an ahli amwa ma kanuu yasaluun ahli alamwaal hal calayhim duyuun may weydiin jirin dadka xoolaha leh ee zakada ay kasoo qaadayaan in dayn lagu leey may weydiin jirin taasina waxay daliil u tahay ana dayna laa yamnacu lwujuub zakadu inay waajibto ma diidayo waayo zaka haddaba maxay ku waajibtaa walaa tajibu waajibi maysa azakaatu zakadii ilaa fi lmawaashi xoolihii la dhaqanayay mooyaane xoolo kale kuma waajibayso almawaashi bahiimat lancaamna waa la yidhaahe waa alibil walbaqaru walghanamu weeye waa saddexda wax kale ma aha hadduu bakaylayaal dhaqdo ama deerooyin dhaqdo ama sakaarooyin dhaqdo kumanaan ha gaadhaana wax zako laga weydiinayaa ma jirto oo saddexdan maxay si gaara ugu waajibtay likahrati nicamiha wa manaaficiha nicmada laga helayo manaaficdeeda aada iyo aada u badan waana xoolaha sida khaalibkaa dadku ay dhaqdaan iyo wanabaati wixii dhulka ka soo baxay oo zuruucdii iyo himaartii baa looga jeedaa wadahabi iyo dahabkii walfidati fidadii iyo wacuruudi tijaarati alaabtii in laga ganacsado u bandhignayd waa fasiri doonaa curuud tijaaran wax kastoo la iibinayaabaa dad baa saa u haysta wax kastoo iib loo bandhiga inuu curuud tijaaraya la kitaabkii hore abushujaacana waa nagu soo maray curuud tijaara waxaa looga jeedo iyo wamaa yuujadu wixii la helo min almacdini laga helo ceelasha laga qoto dahabkii waxa la midka almacdin waa almakan aladi khalaqahu llahu fii meeshii ilaahay uu ku abuuray iyo warikaazi duuggaaleed duuggaaleed bay dhaha wadaadada qaarkood wixii gaala ay aasatay gaaladii hore wixii ay aasteen ee muslim waxa weeyaanu la soo baxay waa yahay zakadu haddaba ma qiimahay ku waajibaysaa mise caynta maalkay ku waajibaysaa marka laga reebo curuud tijaara marka laga reebo oo isaga sida saxda madhabkuna uu yahay qiimahooda ay zakadu ku waajibayso intan kale zakadu caynta maalkay ku waajibaysa ooma caynta maalkay ku waajibaysa waa maxay waa in maalka laftiisa zakada lagu bixiyo ama dee mid lamido tusaaleaan qofku hadduu geel leeyahy dee neef geeloo geel iisan ka mida waa inuu zakada ku bixiyo ama neef kaloo geeloo meeshuu doonayabaa ka keeno saxaae dee neefkii ku waajibay lamida laakiin inuu idhaahdo qaalinta ay ugu waajibtay waa imise shan boqol oo doolar shan boqol oo doolar bixiyo la hada laa yasax waayo shareecadu maxay cayintayba neefkii baxayay iyo da-diisii iyo waxyaabahaas wa tajib waa waajibaysaa azakaatu zakadii fii cayni lmaali maalka laftiisay ku waajibaysaa ilaa curuud tijaara laga soo reebaya la soco istinaagaas laakiin hase yeeshee low akhraja hadduu bixiyo uu saaro min gayrihi maalkan midaanayn hadduu ka bixiyo jaasa waa bannaanta ee min gayri lmaal aladi tacallaqat izakaatu bicaynihi oo maalan afartan adhi u haysta neef adhiyaa laga rabaa lacag ma bixin karo neefkan ama afartankan ha ka mid noqdo ama neef kale uu soo iibiye ama cidisiisay ha noqdee min gayriida taasuu uga jeedaa fa bimujaradi xawlaani lxawli mar allaaliyo marka sanadku uu dhammaado yamliku waa mulkiyan alfuqaraau fuqaradii min almaali maalkii waxay ka mulkiyayaan qadra alfardi intii ku waajibtay qadarkeed bay ka mulkiyayaan oo fuqaradiibaa qofka shuraako la noqonaayo maalan afartan adhigu ninkani leeyahy qadarka ku waajiba waa neef adhiya soo maaha hadduu bixiyo waaba bixiyeyba haddaanu bixin mar allaale markuu sanadku saa u dhammaado haddaanu bixin adhigiisa waxaa shuraako ku ah isaga iyo fuqarada fuqaradu neef baa adhigaa ku leeyihi isaguna inta kale ayuu leeyihi laakiin waa sharikatu ashuyuuc oo neef cayiman kuma laha mar haddaanu neef dee u calaamadin neef adhigaa ka midun bay leeyihiin ka uu yahayna ma cayina walihaada isaga maxaa u bannaan waxaa u bannaan adhigiisa la odhan maayo waar fuqarada shuraako kugula ahe waxba ha ka iibsan adhiga ile neefkaad iibisaaba kii fuqaradu noqon karaa la odhan maayo adhigiisa waa iska iibsan karaa oo shayga shuraakada lagu yahay haddii ay shirkadu kusii wada daysantao dee meeshii la taabtay oo la wada leeyahay qofku in ka mida waa iibin karaa arrintaasi dhulkoo kale aada muhiim u tahay dadku waa isweydiiyaan dad baa dhul shuraako ku ah welina may qaybsan haddii qof ka midii balood uu iga iibiyo ma ansaxayaa iibku nacam waa ansaxaya hadhowna isagunbaa laga jaraya baloodhkaasi hadhowna isaga ayuunbaa ayuunbaa laga jaraya waaya wuxuu yihi xataa low malaka haddii uu mulkiyo miatay dirhamin laba boqol oo dirham faqad oo keliya walam yuzakiha aanu zakayn axwaalan sanado lazima waxaa ku waajibaysa azakaatu zakada ku waajibaysa lisanati اlula sanadka koobaad faqat oo keliya oo dee labada fidadu laba boqoloo dirha markay tahay ayuunbay nisaabto zaka ay ku waajibtaa waa tusaale une waxyaabihii kalena waa lamide sanadkii koobaad zakadii lagu lahaa kama bixin labada boqolo dirhama isagaa wada leh sanadka labaad maya imise dirham bay fuqaradu ku leeyihin rubcuushri bay ku leeyihin soo ma rubcuushri bay ku leeyihin labadaa boqoloo dirham imisey leeyihin hamsa shan bay leeyihin fuqaradu markaa shantaasaa ka go-ayo isagu imisuu yeelanaya boqol iyo shan iyo sagaashan boqol iyo shan iyo sagaa- sagaashanna sakaba kuma waajibin waa nin xoolihiisii haysta oo xoolihiisii uu haystay haddana ay sabab u noqdeen intii kale inaanay isaka ku waajibin waayo dee intan kale isagu ma laga fuqarada ayaa leh waayo walow talifa hadduu baaba'o maaluhu maalkiisu hadduu baaba'o kulluhu dhammaantii hadduu wada baaba'o bacda alxawli sanadku markuu dhammaaday kadib wa qabla tamakuni inta aanay u suurtoobin ama aanu awood u yeelan min alikhraaji sakada bixinteedii saqatat izakaatu zakadii waa ka dhacaysa oo xoolihii hadday baaba-aan sanadkii oon dhammaantaasi ishkaal ma leh shardigii zakadu markaa adaa-u zaka ugu waajibi lahaa oo ah xawlaan alxawl baaba maqanba laakiin sanadkii oo dhammaaday bay xoolihii baabeen maxaa loo kala qaadaya in xoolahaasi ay baaba-een iyadoo ay u suurtowdeen inuu sakadii bixiyo iyo inay xoolahaasi baaba-een iyadoo aanay u suurtoobin sakadii inuu bixiyo hadday xoolahaasi baaba-een iyadoo weli aanay u suurtoobin inuu sakadii bixiyo sakadii waa ka dhacaysa waayo xoolii waa baaba-een min gayri taqsiirin min almaalik isagoo wax gaabina aan samayn xoolaha baaba-oodana sabab kuma leh ifraada tafriid midna ma samayn sakada bixinteediina kama gaabin oo lam yatamakan min ikhraajiha wain talifa hadduu baabao bacdu ba- ma- maalka barhkii bixaydu meel naqasa uu ka nuqsaamay maalkii can inisaabi uu ka nuqsaamay lazimahu waxaa ku waajibaysa lazimahu alikhraajo damiirku ikhraajku noqonaya saka bixin baa ku waajibaysa biqisطi اlbaaqi inta soo hadhay intii ku beegmi lahayd wa saqata waa dhacaya biqisطi taalifi intii baabaaday intii ku beegmi lahaydna waa ka dhacaysa oo mathalan afartan adhiya buu ninkani leeyahay sanadkii baa u dhammaaday sakadii isagoo weli bixinteedu aanay u suurtoobin ayaa labaatan ay ay dhinteen ama laga dhacay ama waa la xaday labaatanka markaa soo hadhay ayuu sakada ka bixinaya sakadii afartankana ka wada bixin maayee dee labaatankaa intii ku beegmi lahayd buu bixinaya oo nisfu shaatin waaye ah xagga qiimaha laga eegaya wain talifa hadduu baabao maalu maalkiisu kulluhu dhammaantii aw bacduhu ama barhkii bacda alxawli sanadku markuu dhammaaday kadib watamakuni iyo sakada bixinteedu markay u suurtowday lazima waxaa ku waajibaysa zakaatu lbaaqi inta hadhay zakeeda inuu bixiyo hadday waxadheen iyo wataaliif iyo inta baaba'dayba waayo dee taqsiir buu sameeyey sakada bixinteedii buu ka gaabiyey iyadoo sakadii bixinteedu ku waajibtay bixintuna ay u suurtooday buu bixin waayay markaa taqsiir buu sameeyey wax cudurdaaro uu leeyahay ma jirto walow zaala hadduu usuulo milku lahaanshihiisu fi lxawli ay fi ahnaa'i lxawli sanadka dhexdiisa walow laxdatan e walow kaana haba noqda zawaalu suulitaankiisu laxdatan ay fii laxdatin ilbidhiqsi gudihii baa noqde uma dabeetana caada uu soo noqdo shaygii ama maalkii ilaa milkihi lahaanshihiisa uu soo noqdo fi lxawli sanadka dhexdiisa aw lam yacud ama aanu sooba noqon aw maata ama qofkii uu dhinto fii ahnaa'i lxawli sanadka dhexdiisa saqatat izakaatu zakadii waa ka dhacaysa waa imise suuro suurada kood waxa weeye sanadkii oo aan dhammaan bay xooli mulkigiisa ka baxeen wuu iibiyey wuu hibeeyey way baaba-een manay soo noqon waxba laguma leh waayo sanadka dhexdiisii ayay xoolihii mulkigiisa ka baxeen walow muddada ay mulkigiisa ka maqnaayeen aada ha u yaraatabeen dabeetana xoolaha laftooda hadda kuwo kale maaha iska ilaali waa iyaga laftoodii ayaa mulkigiisii kusoo noqday sanadka dhexdiisii markaasuu sanadka dhammaaday seke laga weydiin maayo waayo inqaaca alxawl sanadkii uu tirsanay wuu go-ay oo markaa mulkigiisa ay ka baxeen buu sanadka go-ay mar labaadka ay mulkigiisa kusoo noqdeen ayuu sanad cusub u bilaabaya tusaalaan idin siinayaa nin ayaa lahaa afartan adhiya afartankii adhi ahaaba aabbihii buu siiyey iyadoo sanadkii aanu dhammaan weli sanadkii oon dhammaan buu aabihii dhintay cid kastoo cid kaloo dhexashaa ma jirta waa isaga uune afartankiiba mulkigiisa kusoo noqday sanadku markuu dhammaado ma la odhanaya sekadoodii keen maya la odhan maayo waayo sanadkii isagu uu tirsanayey wuu kala go-ay oo marbay xoolaha mulkigiisa ka baxeen markaa dambe mulkigiisa ay kusoo noqdeen ayuunbuu u tirinayaa waxaa laga hadlayaan waa maal waa maalka laftiisa in xoolo kaloo cusub laga hadli maayo waayo aw lam yacudna waa tii hore aynu sheegnay oo xoolihii mulkigiisaba kumay soo noqon ilaa xawlkuu dhammaaday ama sanadka dhexdiisii ayuu qofku dhintay saqadati zakaatu oo la odhan maayo qoladii dhaxashay la soco sheekhow markuu sanadku dhammaado sanadkii aabbihiin ku daba qabta oo halkii tirada kasii wada oo markuu dhammaado zakada bixiya la odhan maayo waayo mulkigii baa isbedelay markii hore xoolaan qof baa lahaa qofkaa iyadoo sanadkii uu tirsanay weli aanu dhammaan buu dhintay iminkana xoolii cid kale ayaa yeelatay ciddaa kale yeelatay dhaxashay markay mulkiyeen ayaa sanad cusub looga tirinayaa kii horena uu go-ay inqataca alxawl walow habeena ka harsanaadeen wayabtadi waa bilaabayaa buu ihi almushtari kii xoolaha iibsaday iyo walwaariu kii dhaxlay alxawla sanadkiibuu bilaabayaa min xiini milki lmaali maalka markuu mulkiyaabuu ka bilaabayaa kii hore isaga loogu daba qaban maayo oo nin baad xoolo ka iibsatay iyadoo xoolo sakawiya oo nisaaba iyadoo sanadka weli aanu dhammaan sanadku markuu dhammaado adigu sekada ka bixi lagu odhan maayo adiga maalintii mulkigaaga soo galeen baad uga tirinaysaa sanadkaad uga tirinaysaa laakiin hase yeeshee in zaala hadduu suulo waa masalo laga soo reebaya taa hore milkuhu lahaanshihiisaa suulay fi lxawli sanadka dhexdiisa firaaran ay liajli lfiraar baxsasho awgeed ama carar awgii buu u suulay min azakaatu sekada uu ka cararayay marka in azaala wey hadduu zuuliyo milkahu lahaanshihii xoolaha u lahaa buu suuliyey oo muxuu u suuliyey saka kacarar weeye wuxuu doonayaa marka waktigii zakada la bixin jira la dhaafo inuu la soo noqdo waa nin taxayul samaynaya afartan riyaad buu le war afartankan waxba kama bixin kara buu leeyahy marka sanadka habeen ama laba ama saddex ka harsan tahay ayuunbuu islaantiisa odhanaya afartan kama waan ku siiy qaado islaantiina dee waa inay sanad cusub u tirisa soo maaha ilay sanadkii hore wuu go-aye oo mulkigii waa isbedelee markuu sanadkii saa ku dhaafo islaantii odhanaya iska soo celi xoolahayga afartankayga iska soo celi marka taa laga yeeli maayo xeeladaysiga noocaas fa inahu yukrahu waa la karhaa buuhi arrinkaa horta marka koobaad inuu sidaa yeelo qofku wala asaxu sida saxixnimada badan waxay anahu xaaraam arrinkaasi inuu xaaraan yahay sida muctamadkaahi waa maxay anahu makruh sida muctamadkaahi waa sidaa fi lmadhab sida saxdiina min xayu daliil waa maxay inuu arrinkaasi xaaraan yahay wayasixu lbaycu iibki waa ansaxayaa buuri ay linisaabi fi ahnaa'i lxawli sanadkaa dhexdiisa shuruudii beyca waa la helay walow baaca hadduu iibiyo bacda alxawli sanadka dabadeed wa qabla alikraaji sanadku markuu dhammaaday kadib hadduu iibiyo xoolihiisii wa qabla alikraaji inta aanu zakadii bixin batala waa burayaa baycaasi fii qadri zaka intii zaka waajibtay waayo intaa isagu ma laha dee waynu sheegnay intaasi mar allaaliya marka xawlku uu dhammaaday mulkigiisa ka baxaysaayo waxaa shuraako kula ahaanayo iskale intaa ciddii ilaahay sakada waajibiyey marka intaas waxay noqonaysaa inaanu lahayn oo uu iibiyey wasaxa u ansaxayaa bayci fi lbaaqi inta soo hadhay buu ku ansaxayaa marka kollay masaladan khilaaf baa ku jira xataa madhabka dhexdiisa oo waa masalada ku saabsan tafriiqu safqa tafriiqu asafqa sida saxdaana tafriiqu safqa yasixu tafriiqu safqa waxaa looga jeedaa waa aljamcu bayna saxiixin wa faasidin fi caqdin waaxidin waa laba shay oo midna uu ansaxayo midna uu faasid hal caqdi in lagu kulmiyo tafriiqu safqa waa ka mathalan nin baa wuxuu yidhi ridayda iyo doofaarkayga toban dinaar baan kaa siiyey isna wuxuu yihi waan aqbalay rida dee waa la iibin karaa bayceed waa saxiix doofaarkana lama iibin karo iibkiisa waa xaaraan maxaana lagu kulmiyey caqdi waaxida haddii la kala qaado dee shuqul iskuma laho mid waliba xukunkiisu leeyahy marka tafriiqu safqa ma la samaynayo ma la odhanaya yasixu lbaycu fi shaati walaa yasixu fi lkhinziiri oo caqdigii qura ahaabaa laba kala noqonaya xagga xukunka ma la odhanaya sida saxdaha saasaa la odhanaya waana sida madhabku uu yahay inkastoo qowlaani ay ku jiraan masalada lishaafici waliba muctabaraana laakiin saasay aimadu rajaxaan marka tan waa saas oo kaleo ninkani afartan neef buu iibiyey afartankaa neef baa ah qadarkii zakada waajibayay marka tafriiqu safqaa la samaynayaayo sagaal iyo soddonka isagu uu leeyahy iibkooda u ansaxaya neefkaana iibkiisu ansixi maayo waa hadduu markaa jumlatan isku iibiyey waayahay markaa tafriiqu safqa ay noqonaysaa wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina mxamedi wala alih wasaxbi waslama tasliima kaiira